haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaana soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee v o eda horaantii bishan markii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in ciidamada maraykanka ee jooga soomaaliya uu bantigoonka kala soo baxaya halkaasi ayaa taasi waxay sababtay cabsi fara badan oo ku aadan waxa uu noqon karo aayaha ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaana kuwa unugta danab ee ay tababarada iyo dhaqaalahaba dowladda maraykanka ay siinayso ay gacanta ku haysay haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha guud ahaanba waxa uu ku saabsan yahay arrinkaasi waxaa barnaamijka marti iigu ah oo anigiiyo dhegaystayaashaba su-aalaha uga jawaabi doona jenaraal cabdulqaadir sheekh cali diine wasiirka hore difaaca ee soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya waa hagaag ugu horreyntii aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha inaad nagala qaybgalaysid mudane cabdiqaadir soo dhowow waa ta ugu horreyntii bal waxaad iiga warantaa ciidamada maraykanka waa tan la leeyahay soomaaliya way kala baxayaan aayaha ciidamada soomaaliya maxay noqonayaan hadday kala baxaan waddanka aada iyo aad baa umahadsan tahay su-aashaas waxa weye way su-aal macquula oo laisweydiinayo saad ogsoon tahay waxa weeye dalalka adduunka waa is caawiyaan gaar ahaan ama xag dhaqaala ha iska caawiyaan ama xag ciidan ha iska caawiyaan dowladda maraykankana waxay kamid tahay dowladaha caawinaya oo ka caawinayay dowladda soomaaliyeed xagga ciidamada gaar ahaan ciidamada danab muxuha commandooska ah ayay si gooniya gacanta ugu hayeen oo ama tababar ha noqoto ama xag taakuleen ha noqoto ama xag dhiirigelin iyo muxuu ahaa ha noqoto iyo maraalisid waxay ku sameyn waxay sameynaysaa arrintaas oo iyadu iyadaa dhib weyn bay sameynaysaa walow haddee nin walbaba dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacdo asaga mas-uuliyadiisu ay saaran tahay haddana waxa weeye iskaashigaas la sameynayay way wiiqaysaa oo ciidamada dhexdeeda ay u sameynayeen dowladda maraykanku shaqada runtii dad badan waxay u qabaan inay shaqada waxa weeye in maraykanku hadduusan qabanayn soomaalidu aysan waxba qabanayn shaqada la qabanhayay iyo hawsha badideeda waxaa fulinayay mataqaana ciidamada soomaaliyeed danab ciidamada kaleeto maraykanka waxay ku caawin jireen wixii qalaba oo ay u baahdaan markaas laakiin shaqada xooggeeda waxaa fuli waxaa fuliya ciidamada soomaaliyeed baa fuliya ayagoo gacan ka helaya xag dhiirigelin iyo xagga qalabka aynan haysanin sida sidaan sheegaba soomaalidu ay haysanin marka way ku sameynaysaa muxuu ahaa dhib waa waa lagala kulmayaa laakiin nin walba dalkiisa iyo dadkiisa isaga isaga yaqaana si uu u difaacanayo siday ogsoon tahay ama dad badan ba ogyihiin dowladda soomaaliyeed waddanka soomaaliyeed waxaa saaran cunaqabateyn baa saaran oo xagga hubka ah taas oo aada iyo aad dhaawac u keenaysa ama dhibaato u keenaysa hawlihii ciidamadu ay qaban lahaayeen ama waajibaadkoodii ay fulin lahaayeen sababtu waxaa weeye ama qalabka ay soo gadan lahaayeen ha noqoto amba dowlad saaxiiba ha kugu caawise laakiin waxay u baahnaayeen oo dhan waxa weeye cunaqabateyn baa la saaray saas daraaddeed ayay sii faa-iidinaysaa haddii ayna muxuu ahaa dowladda maraykanku taakuleynta ciidamada siinaysay gaar ahaan danab ay siinaysay haddii ay muxuu ahaato ay dib ula ula baxdo ciidamadii wax tababarahayay laakiin haddii nin walbaba dalkiisa horeba u sheegay asaga ms iyadaa mas-uulkaa in soomaaliduna dalkeeda iyo dadkeeda difaacato ana isku tashato aan muxuu ahaa baa ku haboon ma garad waa hagaag waayahay barnaamijkan hadiy goor dhegeystayaashaan fursado siinaa say su-aalo u weydiiyaan khubarada ama cid kasta oo marti noogu ah dhegeystaha ugu horeeya waxaan siin lahaa dhegeysta jooga dalka maleeshiya soo dhowo walaal cabdulqaadir sheekh cali diini waa wasiirkii hore difaaca ee soomaaliya arrinta aan ka hadlaynana dabcan waa arrinta ku salaysan ciidamada maraykanka soomaaliya marka ay ka baxaan aayaha ciidamada soomaaliya maxay noqonayaan su-aashaada ama aragtidaada
aad ba umahadsantahay walaal saara waxaan jeclaan lahaa inaan wasiirka weydiiyo waxaan ognahay maadaama maraykanku ay kaalin weyn ka lahaayeen tababarida gaar ahaan qeybo muhiimka ah ciidamada xooga dalka haddana ay umuuqato in ay maaragtay sheegeen inay ka baxayaan wadanka ma laga yaabaa in ay dawladdu ay isku daydo in maaragtay la sameeyo wax bedelkeeda taas ama laga gaas wax horey looga gaashaantay ma ahayd oo aan dhihi karna tusaale haddiiba ay arrintaas oo kale dhacdo in maaragtay soomaalidu ay noqoto dad maaragtay plan kale inuu meesha yaallo oo la samayn karo in maaragtay amba maarata saraakiiltii ay tababareen dad ha laga soo saaro ama qaab kale hala keeno oo lagaga maarmi karo ma se oran karnaa soomaalidu mar walba waxay noqonaysaa mid dhulka kusoo dhacaysa mar haddii maaragtay dal caawin jiray ama ciidamo tababeri jira oo meeshii ka baxo in macnaha meesha isalool wax alternativa oo la oran karo waxa u sahlayaa in maaragtay aan la tebin bixitaanka ciidamada maraykanka su-aashaan shadaala inaan weydiyo bedelaad ma la heli karaa ayaa gundhiga sheekada su-aashaada ay tahay waaya haye wasiir
walow goobahay hadalkaagu waxa weeye haddana waxaan u gartay bedelaad ma la heli karaa ama dal kaloo bedela ma la heli karaa taasu aniga kama jawaabi karo waxay u taalaa wuxuu ku leeyahay micnaha maamulka haya ama soomaalida dowlada guud ahaaneed madaxa sare ha noqoto ama wasaaradda gaashaandhiga ha noqoto wax hadda bedeli kara waxa weeye horta waxay sidaan hadalkayga inaan u dhaho waxay ku xiran tahay ada ma dawladda hadda shaqada haysa ama dadka shaqada ku jira ama ha noqoto madaxa sare ama wasaaradda gaashaandhiga ha noqoto ayagaa ka warqaba wixii ay muxuu ahaa ugu talagaleen hadday timaad hadday timaado dawladdu muxuaha dawladda maraykanka inay ka baxdo baduu qorshe la-aan may jirto ila tahay hase ahaasee mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay muxuu ahaaye balaankaas dadka gacanta ku haya hadda ciidamada ku jira oo tababarkooda iyo tayadooda ka warqabo maadaama anigu hadda muddo aan kasoo maqnaa waa tahay intee in la-eg ayaa lagu qiyaasi karaa tirada ciidamada maraykanka ee joogay wadanka ma la garan karaa dabcan wasiirka hore difaacana waa tahay waxaad ka warqabta ogaantaadi
runtii marka sida loo buunbuuniya ma ahan ciidamo maraykan oo meeshaas jooga fara badan ma jiro waa un mucalimiin oo tababara muxuu aha ciidamada danab gaar ahaan laakiin ciidan fara badan oo muxuu ahaaye la sheego sida loo buunbuuniyo ma jiro ilaa intaan ka warqabo ama intaan ogaa marka waa un idaacadahaasi waxay dhigayeen iyo xildhimaa wax inay dhiman yihiin ma ogiyo ma ma gaarsa sida toddoba boqol iyo waxay ku sheegaan laakiin intaas inay dhan yihiin ma malaynayo
waa tahay dhegeysto kale kaleoo joogo ee gudaha dalkan maraykankan siinaya qadka asna si bal uu aragti noola wadaago ama su-aal
waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka marka hore magacaa ku bilow walaal
magacaygu waa cabdinaasir aadan zubayr jooga gobolka chicago gobolka ilinois chicago wasiirka marka hore waan salaamayaa waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo su-aasheyda waxay tahay wasiir waxaan ognahay ciidamada maraykanka inay dhowaan la shaaciyey inay ka baxaan soomaaliya ciidamo kale oo ethoobiyan aan maqalnay siday maqalay ku tahay inay ka baxeen soomaaliya maxaa dhibaato oo ka dhalan karto kabixitaanka ciidamada maraykanka ha su-aasha waa mahadsan yahay su-aasha weydiiye waa ku mahadsan yahay waxa weeye mar kastaba haddee baahida haddee markaas baahida hadday ku hayso sideedaba baahidaas wixii kula wadaagayay shaqadaas ama hawshaas kula wadaagaya dhibkeeday leedahay hadday ka baxaan laakiin dalka iyo dadkuba waxa weeye ayaga mas-uuliyaddu ka saaran tahay siaan horeyba ugu soo celiyey markaas waxa dhow ama mataqaanaa shaqada hadda la hayo oo hadda culayska ah oo ku saabsan ciidamadii in kor loo qaado aqoontoodii iyo tababarkoodii iyo muxuu ahaa baahidoodii oo hadda dowladda maraykanku gacanta ku haysay hadday si dhaqsaha ugala baxdo arrintaas dhibkeeda way leedahay oo dhib bay leedahay dhib la-aan ma ahan iyadoo weliba aada kusii darayso in xanibaadii hubka iyo xildhimada iyo baahidii aad u rabtay oo aada soo qaadan lahayd ama soo gadan lahayd ama lagu caawin lahayd iyadoo iyadana meeshii aysan ka bixin ogaa culayskeeda waa leedahay laakiin dalka iyo dadkaba waxaa weye muxuu ahaa wuxuu leeyahay ciidan haba habaa hala dhabiyo hala yiraahdo mataqaana kuma filla waktigan oo ciidamo kale oo taageera ayaa jira sida amisom oo kale laakiin dardow shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka annagoo ciidan intaas ka yar haysanaan dalka iyaga difaacin jiray waxaan filayaa inay ku filnaan doonaan ilaahay ciidankiis inkastoo mataqaanaa ay dawladaha ku caawiya oo saaxiibadaada ayna ku fiicnaan waktigaan oo kale weliba kala guurka ah in arrintaas oo kale ay kusoo beegaan
waa hagaag wasiir waa garta waxaa jirta in dhowr jeer aada looga dhadhawaajiyey in ciidamada kuwa amisom ee african unionka jooga ama kuwa kalete wadamada ka jooga dalalka kalete reer galbeedka ka jooga soomaaliya tababarayaashaba ha ugu badnaadaane haddii la dhaho way ka baxayaan wadanka waxay abuurtaa cabsi badan dad badan ayaa su-aalo ka keena marka sidee ayay soomaaliya ugu diyaar garoobi kartaa xataa inay ammaankeeda hanato ama si guud maxaan ku dhahaa ciidamadii soomaaliya loo dhiso oo loo heli karaa ciidamo soomaaliya ee leeda si looga maarmo ciidamo shisheeye
su-aashaas wax badan bay ama dad badan isweydiinayaa mar kastaba sidee ciidamo shisheeya looga maarmaa ciidamo shisheeya waxaa looga maarmi karaa iyadoo dawlad ahaan iyo shacbi ahaanba la isku tashado oo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu intaba si wada jira oo ay ku jirto wadaninimo iyo qarannimo iyo in laga fekero mataqaanaa qaranka ciidan qaran soomaaliyeed in la dhiso lagu dadaalo si dhaqsaha waxaaban isleeyahay looga baxi karaa haddii arrintaas loo wada jiro oo ummadda soomaaliyeed u gudubto dawlad dhexe iyo dowlad maamuleed iyo maamul goboleedyadaba waa laga bixi karaa si dhaqsaha si dhaqsaha laakiin arrinta hadda taagan oo dhow oo muxuu ahaate waktigan kala guurka oo kale ah ka bixitaanka dhibaatadeeda ay leedahay laakiin ciidan soomaaliyeed haddii si wada jira oo niyad sani ah la isugu loo istaago muddo yar ayaa lagu ayaa lagu dhigi ayaa lagu dhisi karaa ayaa sidaan isleeyahay mark waxaa ka horeysaa mar kastaba in go-aan qarannimo oo si wada jira loo gaaro dooco laga yahay in ciidan soomaaliyeed la dhiso loo wada istaago ayadan midna lagu hadlaynin
waata dhegeysto kale oo qadka ku jiraan siin lahaa fursadda soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad joogto
magacaygu waa cabdilatiif axmed xuseen aad aad idin salaamaya wasiirka iyo adiga
waa kaa qaaday waa salaanta waa kaa qaaday
maasha allah wasiirka aad iyo aad ugu salaamaya wasiirkii waa la waaye wasiir sharaf la waaye wasiirkii oo dib uhoreynta wadanka magaalada muqdisho al-shabaabkii u xoreeyey ee gobolada soomaaliya gaarsiiyey kadibna iska fadhiisa oo aadaan ku hambalyanaya wasiir
mahadsanid ummadda soomaaliyeed baa iska qaaday yani keligii waxba mana karin ciidanka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed kaalmadii iyo wadajirkii iyo iyo niyadsimadii aanu ka helnay haddaanu ciidamada markaas waktigaas shaqada hayay aanu ahayn ayaa runtii guusha keentay guusha qof gooniya iyo ciidan gooniya oo iska lahaa ma jiro ummadii soomaaliyeed oo waktigaas joogtay ayaan aada ugu mahad celinaynaa siday ciidankooda u garab istaageen ayna iska qaadeen mxariisayaalkaa oo runtii caasimadda dhibaato ku hayay iyo gobollo badanba aad baa umahadsan tahay keligay maahan guus waxaa iska lahaa ciidamadii waktigaas howlgalahayay iyo madaxdii iyo shacabkii soomaaliyeed
aad umahadsanta taa su-aashii u gudbo mudan wasiir ciidamada maraykanka ee soomaaliya jooga muddada saddexda sana inay tababaray haayo haddii ay baxaan ay faaruujiyaan meelihii ku jiraan ama dadkii hortaagnaayeen kooxii hortaagnaayeen so lagama yaabo lagama yaabo inay fursad u helaan kooxdii hortaagnaayeen oo al-shabaab marka ay fursad helaan mar kale ay qad ka geysa ama dhibaateeya dadka soomaaliyeed ma laga yaaba
oda halkaas hadka iga kusoo celi maxaa tiri igu soo celi saaran igu soo celi kusoo celi walaal
haddii ay ka baxaan ciidamada maraykanka ee soomaaliya jooga so ma laga yaabaa inay fursad helaan kooxihii hortaagnaayeen
waata al-shabaab iyo kooxahay hortaagnaayeen fursad ma u noqon kartaa midaanu ku yiri haddii ciidamadaas ay baxaan oo macnaha ammaan darra ma horseedi kartaa
horta waxaad runtii mar kastaba waxaad niyadda ku haystaan ama runtii aad rumaysa inaad rumaysataan loo baahan yahay waxa weeye ciidamada maraykanka ciidamo furunta ku jiray ama meel ama difaaca ku jiray ama weerar ku jiray oo oo mataqaanaa ma ahayn muxuu ahaa hadday furunta ay taagnaayeen ay baneeyaan maxaa dhici kara wax kaleeto laakiin ma ahayn furunta ma taagna taakulayn iyo muxuu ahaa tababar iyo dhiirigelin bay hayeen ma ahan ciidamo furunta deganaa oo meel deganaa oo weerar sameynayay ama difaac sameynayay ma ahan ciidamada maraykanku waata laakiin ciidamada ciidamada ay gacanta ku hayeen ee danab ciidamada gacanta ay ku hayeen ee danab ayaa qaybta ugu weyn shabeellada hoose ilaa iyo deegaanadaas dagaalada al-shabaab kula jiray oo ciidamo muuqdo ahaa oo saanada iyo dhaqaalaha iyo ay siinaayeen tababaradaba soo ma
taakulayntaas saas wey taakulayntaas bay ka caawinayeen wa dhinaca kalena dawladduna waa caawinaysay taakulayntaasay un ka caawinayeen iyo tababarka laakiin waxaa shaqada hayay sidaan horeyba u sheegay ciidamada soomaaliyeed oo danab weeye iyadaa dawladda maraykanka ciidamadaas ka joogaya tababarka iyo taakulaynta kala qayb qaadanayana door bay ku lahaayeen fiican laakiin waxaa falalka iyo hawsha iyo difaaca ciidamada mataqaanaa ciidamada kale oo xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo caawisanaya danab iyo tababarka ay ka helahayeen ciidamada muxuu ahaa maraykanka ayaa muxuu ahaa ay iskaasigaas ayay shaqo ku qaban hayeen ayna ku guuleysan hayeen ciidamada kale oo soomaaliyeed oo muxuu ahaato xoogga dalka soomaaliyeed haddaynan laftigooda qayb ka qaadanayn ciidamada danab keligood waxba ma qabteen oo xoogaa dhib bay ku ahaan lahayd laakiin iskaasigaasay shaqo fiican ku qabanayeen iskaasiyaalkii la wada qaadanaya haddii midkeed meesha ka baxo dhibkeeda ay laaanaysa laakiin waxa weeye waa inaad ku kalsoonaataan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muxuu ahaa iyo guud ahaan ciidanka qaybtaas ka tirsan ciidanka xoogga dalka xoogga dalka soomaaliyeed ee danab inay muxuu ahaa shaqada qaban hayeen
waa hagaag waayahay dhegeystahaas waa filaya inuu sidaasi uga qancay su-aashiisa jawaabteeda dhegeysto kale waktiga aada noogu yar maxaad jeclaan lahayd oo kale inaa weydiiso soo koobo haddii aan soo koobo su-aashan ma laga yaabaa in madaxweyne trump oo ololo doora shugfilayay ciidankan kasoo saaraya soomaaliya ouna ciidanka soomaaliyana bixir ciidanka maraykanka soomaliya ay jeedi rabaan oo isagu uu ku filaya maxaa ladhahaa ololo doorasho dadkiisa uu cod u helo maadaama codkii uu waayana inuu si jiraan laga yaabaa hadde taas kama jawaabi karno trump mama weydiinayno su-aalihii hadeer oo maaragtay wasiirka hore gaashaandhig uu ka madax banaan yahay marka waa ka xumahay taas intaas aan uga gudubno dhegeysto kale aan jeclaan lahaa inaan qadka siiyo walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad joogtid iyo su-aashaada
bismiillaahi raxmaan iraxiim magaceydu waxaa la yidhaahdaa nabadoon cabdi colow cumar sugulle waxaan ku suganahay magaalada kismaayo ee maamul dhawood goboleedka jubbaland waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo maadaama warbixintiisa hadda aan dhegeysanayo mudane wasiir ciidamada maraykanka soomaaliya haddii ay ka tagaan annaga og inaysan ayagu difaaca ku jirin laakiin waxaan ognahay in ay mishaarkii iyo dhaqaalihii ay qeyb ka ahaayeen bixintoodii haddii taa la waayo soo ma noqonayso in ciidankii mishaar la-aan ku dhacdo ay kala tagaan islamarkaana bele kale ay shaqaalaysato oo ay kadibna ay ka hor yimaadaan dowladnimadii soomaaliyeed
waxa weeye aada iyo aad baan ugu faraxsanahay muxuu ahaa inaad su-aashaas keento su-aasha waxaad moodaa inaad sida ilaa hadda intaan ka warqabo waxa weeye muxuu ahaa inkastoo aanan ku dhex jirin haddana waxa weeye ciidamada maraykanku ama dawladda maraykanku waxay siisaa taakulayn ku saabsan mataqaanaa xagga ama ciidamadaas ay tababarayso ama gacanta ay ku hayso wixii logistica ah oo ku saabsanaa qalabeynta iyo iyo saanada iyo wixii lamida iyo ciidankoo howlgalka ama wixii lamida ay sahamo iyo waxoo dhan u samayso hase haatee markii dhinacan su-aasha a ka timi mushaarka waxaan dhihi lahaa mushaarka taakulanta ay siiso bay kamid yihiin qaybo kamida laakiin waxaan ogahay in dawladda dhexe wixii ciidamada ku saabsan ama ciidamada qalabka sida ku saabsan inay mushaarkeeda ay siiso ilaa inta aan ka warqabo kama warqabo haddii si gooniya muxuu ahaa aynan mushaar u siinin laakiin sidaan ogahay taakulaynta intooda badan wax badan waa bixin jireen laakiin dowladda soomaaliyana qaybteeday ka qayb qaadanaysay oo ciidamadooda way ka warqabtay wixii dulna ah waa waxa kaleeto laakiin bushaar waxaa weeye dowladda soomaaliyeed baa mas-uuliyaddeeda saarnayd wixii dulna ah waa doonaha tababarka iyo howlahaas iyo ku saabsan oo ciidamada gacanta ay ku hayeen ay siinayeen dhinaca logistikada waa wax kaleeto laakiin mushaarka waxaa u xil saarnaa muxuu ahaayte dowladda soomaaliyeed baa u xil saarnaa iyo wasaaradda maaliyadda
waa hagaag marka waxaasoo dhan laga soo tago soomaaliya maadaama ay labaatankii sane ugu dambeysay si toosa ay ugu tiirsan tahay haddii la dhaho xataa ciidamadan nabad ilaalinta jooga wadanka tiro aada u fara badan ayaa joogta african union kuwo kale ayaa tababaro sameeya ciidamo ajaanib oo maalba wadankii lagu soo guro macno badan ma sameynayso ma kula tahay tobanka sane soo socda ciidamo ay leedahay soomaaliya in la dhisi karo haddii laysku taxluujiyo sideese ku dhici kartaa wadadaas haddaad bayaamiso
su-aashaas waxa weeye su-aal kooban weeye su-aal iska cadna weeye haddii si dhaqso ah ayaa ciidanka soomaaliyeed loo samayn karaa haddii sidaad sheegtayba ama horey baanu sheegay shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed heerarkeeda kala gedisan ama federaal ha noqoto ama maamul goboleed ha noqotee ay si wada jira wadaacannimay ku jirto ay u dadaalaan oo ay isku dayaan inay ciidankooda dhisaan muddo gaaban toban sanaa sheegaysaa ka yar ayaa lagu dhisi karaa waxayse ku xiran tahay go-aanka ay gaaraan dadka madaxda ay u dooratay shacabka soomaaliyeed ay u doorteen ama heer federaal ha noqoto ama ha noqoto heer maamul goboleed ha noqoto ayagoo ka duulaya ama ku dadaalaya sidii ciidan qaran ay u dhisi lahaayeen ciidankaas oo ka kooban shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo kuwaasoo loo sameeyo isku dhaf oo si degdega isku dhaf markaa loogu sameeyo tababaradooda iyo waxoodana la xoojiyo iyo kaakulooyntooda taasna waxay ku imaaneysaa mar kastaba hogaaminta muxuu aha hogaa hogaa hogaanka ay doorteen shacabka soomaaliyeed ama federaal ha u doorteen ama maamul goboleed ha u doorteene oo aysan noqonin maamul goboleed walbaba waxa weeye anaa ciidankayga abuuranaya iyo wixii lamida laakiin ama federaal waxbaan abuurayna ay dhahaan laakiin ciidan qaran si loo sameeyo waxay ku xiran tahay madaxda shacabku doortay markasta waa kusoo celinaya madaxda shacabku doortay ilaa heer federaal ilaa heer maamul goboleed ayay ku xiran tahay ciidan soomaaliyeed oo la dhisa oo si daacibnimoa loogu istaago
waa hagaag waa yahay aada ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga mudane cabdiqaadir sheekh cali diino wasiirka hore gaashaandhigga soomaaliya anigii dhegeystayaashaba waan kugu mahadinaynaa inaad barnaamijkan qayb nagala ahayd
aad baa u mahadsantihiin adiga iyo idaacadda mataqaana voice of america oo laantiina afka soomaaliga sida aada ugu dadaashaan inaad wararka aada gaarsiisaan shacabka soomaaliyeed si daacadnimana aada muxuuha ugu gudbisaan dadkii su-aaladan soo weydiiyana haddaanu wax qalabnana hadee raalli ahaada laakiin aragtida iyadu waxa weeye waa sidaan idinkugu soo gudbinay aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan rajeynaynaa inaad dareenkiina soomaalinimo oo mar kastaba aada xambaarsan tihiin inaad siaas ugu gudbisaan shacabka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeedba kalana talisaan waxyaabaha adinku madaxdiina ku jira maskaxdiina ku jira oo si daacadnimo ana a ugu gudbisa guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxa aan ku eegnay waxa uu noqon karo aayaha ciidamada soomaaliya xilli maraykanka uu hadalhayo in ciidamadooda ay kala soo baxaan soomaaliya gaar ahaana ay gacanta kusoo dhici karto in ay waayaan taakuladii ay heli jireen ciidamada danab ee dowladda federaalk soomaaliya ee aagaga dagaalka kula jira al-shabaab barnaamijka waxaa marti iigu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya jenaraal cabdulqaadir sheekh cali diini oo ku sugan magaalada nairobi guud ahaan asaga iyo dhegaystayaashana waan u mahad celinayaaye nabadgelyo
mahadsanid sahre cabdi axmed oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha nala socodsiinaysay